walal macana baabuur baa baabuur yaroo bremia qarax ku xirnaay oo meesha ku qarxay isbitaal kalkaal iyo banaadir inta udhexeysa ku qarxay sidoo baabuur gugub marka saddex qof aanu ku dhaawacantay sidaan aragnay wallahi niyo anaga qaraxi oo dhacay baabuur gugubto qofna ku jirin sidiiba balbal meeshii wixii dhalinyaro joogtay iyo wixii shacab joogeen sidii baabuur ku damiyeen inkastooba meesha ganacsi oo ka agdhawaayo oona la diidaa dabkaas inuu sii dheeraado waa dadkii goobta ku sugnaayo waddada maraya wallahi niyahow gaari faaruq u ahay inkastoo baabuurka ou ahayo baabuur oo xaafadda laga lahaayo meelahan ka agdhawaay marka sidaas aageed baal waa ka maqnaa qofka baabuurka lahay sidaan qiyaasayn oo aan kor tagnay wallahi niyo baabuurka wiil waxaa lalahay askariga iska lahay oo ciidanka dawladda ka tirsan marka sidaasa sidaasa la sheegaya saddex qof oo ragay ahaayeen niyo wallahi niyohow oday waayeelo lugta ka gaartay wiil kale oo iska dhalinyaro ahayo asna nin culus ahayo bajaaj inuu wadaan jeclahayo bajaajka meesha maraysay oo asna lugta wax ka gaareen iyo qofka kalena asoo lasii wada aha arka laakiin labadaas qof caadi oo kor tagaani